kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jira idinla socodsiinayaan anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan daandurey waa tahay ismaaciilow haddii aan dhabbaalka ugu horreeya qaato waxa uu naga soo gaaray cabdinaasir jacfar sheekh ciise jacfar sheekh axmed jacfar sheekh cabdiqani jacfar sheekh tunis jacfar sheekh iyo sayme jacfar sheekh faatumo jacfar sheekh caraba jacfar sheekh asma jacfar sheekh xaniife cabdishakuur yacquub iyo xakiime cabdiraxmaan maxamed jaaluud macalin mursal dayib macalin cabdulaahi maxamed fadal macalin dayifa cabdilmaajid dayifa cabdimaajid macalin aamine yuunus cabdulaahi rushaada macalin cabdulaahi iyo hooyo faadumo keerow aadan iyo dhammaan reer jacfar iyo asxaabta waxayna taaniyadooda jiri gaarsiinayaan cabdisalaan jacfar sheekh iyo sucaad yuunis cali oo arooskooda uu ka qabsoomay deegaanka toos weyne ee gobolka bay oo ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barooqo aamin ayaan leenahay haddaan ibraahinow inoo soo qabto dhambaalka tahniyadda ee dhinacayga ugu horeeya waxaa kala dirayaa cabdinaasir jacfar sheekh iyo aabe cabdi xaaji aadan cali oo ku magac dheer cabdiguush adeer maxamed xaaji aadan cali adeer faarax xaaji aadan cali iyo weliba axmed xaaji aadan cali nuux xaaji aadan cali hooyo hodan maxamed axmed iyo saynab cabdi xaaji aadan iyo nimco cabdi xaaji aadan iyo sahraa cabdi xaaji aadan iyo najax cabdi xaaji aadan iyo suleykha cabdi xaaji aadan maxamed cabdi xaaji aadan cabdulaahi faarax xaaji aadan ibraahim cumar xaaji aadan cabdi maxamed xaaji aadan iyo weliba jaamac maxamed xirsi dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaadhsiinayaan axmed xaaji aadan iyo aamina nuur muuse diiriye oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaan leenahay barakooba noqda kuwii isku badhaadha aamiin aamiin haatanna mid ka mid a heesaha aan ugu tala galnay barnaamijkeenna ayaan u soo qabanaynaa dhegaystayaasha ku dhalayo fistu ay isqabatoon lagu raacin xoola samad ku dhalayo fistu ay isqabatoon lagu raacin xoola reeruu ku badan yiin soo rugeeye reeruu ku badan yiin soo rugeeye bilagu mareeye wadiraali gelise
dhabalkan waxa uu nooga yimid adeer faarax cusmaan caraale adeer yaasiin cusmaan caraale iyo eedooyin jawaahir cusmaan caraale nadiifo cusmaan caraale xaawo cusmaan caraale muxubo cusmaan caraale maxamed cabdishakuur cusmaan bahjo cabdishakuur cusmaan cabdulaahi maxamed cali cabdinaasir maxamed cali iyo maxamed xasan mire dhammaana waxa ay hambali u dirayaan cusmaan yaasiin cusmaan iyo fatxi jaamac maxamed oo wiil ugu dhashay boosaaso waxaanay leeyihiinna allah ka dhigo kii soo weynaada oo anfaca waalidkiis aamin ayaan leenahay ismaaciil dhabbaalka xiga ibraahimno anna haddaan inoo soo qabto waraaqda haatan gacanteeda ku jirta waa hambalyo meher waxaana kala diraya doctor daahir jaamac muuse oo ku magac dheer daljir khaliil cabdi bashiir faarax mahad xasan iyo shaqale khadar yuusuf axmed ismaaciil cabdulaahi maxamed sidiiq cabdi muuse iyo weliba shaafici cabdisamed maxamed maxamuud iyo weliba abshir cabdi cabdulaahi injineer maxamed cabdiqaadir injineer axmed jibriil cabdi luul abubakor ibraahin xamde maxamed xirsi sumaya cabdale cali iyo weliba ifraax aadan xasan sahre yuusuf axmed iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoon-yahanka xaafadda jigjigayer ee magaalada hargeysa dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan mawlid mahad xasan iyo weliba nimco cawil muuse oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ee somalilan noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana eebe uu kala siiyo ismaaciil dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabaas cabdiqaadir iyo xaaskiisa nadiiro cali nuur iyo sahro cabdidiini falis cabdidiini iyo shukri cabdidiini iyo cabdiqaadir xasan iyo mahad cabdidiini cumar abuukar axmed zakariya abuukar axmed maxamed cabdulaahi saciid sucaad maxamed tuur yare xayaad cali xuseen xanaan cali xuseen xamdi cali xuseen ayaan cali nuur muno cabdulaahi korweyne axlaam cali xuseen axlaam jaamac xuseen amaane cali xasan iyo shukri aadan gaabow iyo hani cali sheekh iyo sacdiyo xuseen xasan waxaanay jeceliyiin dhammaantood inay taaniid kal iyo laba gaarsiiyaan cabdishakuur cabdiqaadir sheekh iyo muna abuukar axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo buraaqu aamin ayaan leenahay heesta labaad in dhegeystayaasheenna u soo qabanayno waa jacaylkeennii saldhigay codadkii zaare axmed iyo cabdinaasir macalin
xaasabana baadhangiir saynta uu ruxaa rumbaadka saabaliyo sargu kacbi doontaa marumbaadka saabaliyo sargu kacbi doontaa ana waxaan saqaafaha saqaafaha sahanka caashaqa saqaafaha saqaafaha iyo sahanka caashaqa maa umaaraya wati aanu kulan iyaanu kulani maa umaaraya wati aanu kulan iyaanu kulani jacaylkeen baris samaadilayo jacaylkeen sacaabka furan ooy ayaankeen baris samaadilayo ayaankeeni saldhigay sidaa ku daruu la socoy arooskeeni saldhigay sidaa ku daruu la socoy
haddaan heestaas ay sida wada jirka ah ugu luuqeynayeen saxre axmed iyo cabdinaasir macalin aan intaas kaga nimaadno warqadan gacanteeda ku jirta waraaq aada u kooban waxaana kala diraya cabdiraxiin axmed nuur giindhe iyo weliba cabduqaadir cali geedi oo kala jooga kenya iyo turkiga waxayna dhambaal dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan ustaad cabdiweli axmed cali mucalimu iyo marwadiisa nawaal maxamed nuur oo gabadhi ay ugu dhalatay magaalada garoowe ee caasimada puntland magaca iyo ducaduna waa xaggiina ayaa ibraahimow la yidhi waanu ducaynaynaa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin baan leenahay magacana waxaan u deynaynaa hooyadeed iyo aabaheed inay magac u bixiyaan magac kasta oo loo bixiyana inantaas waxaan leenahay noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamiin dhambalkana waxa uu noogu yimid maxamed yaasiin cusmaan cabdirasaaq yaasiin cusmaan iyo nafiiso yaasiin cusmaan cabdisataar cabdulaahi jaamac iyo faadumo cabdulaahi jaamac iyo sacdiye cabdulaahi jaamac muno cabdulaahi jaamac aamino cabdulaahi jaamac iyo sakariya faarax cusmaan cumar aadan maxamed dhammaan waxa ay jecel yihiin inay halkan hambalyo uga diraan cusmaan yaasiin cusmaan iyo fatxi jaamac maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso waxaanay leeyihiin allah ka dhiikiisu weynaada ibraahim waraaq kale oo gacanteeda ku jirta haddaanay noo soo qabto waxaa tahniyadan diraya luqmaan cabdishakuur maxamed mahad xasan ibraahim hiiraale cabdixakiin maxamed macalin warmahaye iyo ismaaciil maxamed macalin maxamuud maxamed macalin maxamuud xuseen maxamed cabdinaasir aadan cabdi muhaab aadan cabdi khaalid aadan cabdi zaakira aadan cabdi iyo caruurteeda maa'ida maxamed axmed iyo caruurteeda aamine xasan cusmaan iyo caruurteeda aamine abshir cabdi xasan iyo caruurteeda suweyda cabdiqaadir maxamed shu'aaro ah cabdiqaadir maxamed maxamuudiya cabdiqaadir maxamed maxamed cabdiqaadir maxamed maxamuud cabdiqaadir maxamed salaame cabdiqaadir maxamed iyo adeer maxamed macalin yuusuf iyo caruurtiisa adeer cabdiqaadir maxamed isaaq iyo caruurtiisa yuusuf maxamed isaaq iyo caruurtiisa umeyda maxamed isaaq iyo caruurteeda iyo qoysaska reer maxamed macalin yuusuf iyo qoysaska reer cabdiqaadir maxamed isaaq waxay tahniyad u dirayaan cabdishakuur maxamed macalin iyo marwadiisa maadiya cabdiqaadir maxamed oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka qaahira ee gobolka baay waxaan leenahay isku waaro oo noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin heesta saddexaad waa aynu guri yagleelno waxaa wadajir ugu luqaynayaa axmed cali cigaal iyo shakaroon axmed yuusuf
sida haraagimaano iyo galaackaleeye ibtaana toogiyo ubaaxiiskaareen ubaaxiiskaareen sida haraagimaano iyo galaackaleeye itaana toogiyo ubaaxiiskaareen ubaaxiiskaareen laga gubin waligeed waxa tahay gadeedi laga gubin waligeed waxa tahay gadeedi sida galabcadceedu badka lagu gambiyaaye gaban maayaaniguye way iskutanayna sida galabcadceedu badka lagu gambiyaaye gaban maayaaniguye way iskutanayna adna gacladayda aynu guriyag leele geedadaylaqabo geedadaylaqabo adna gacladayda aynu guriyag leele geedadaylaqabo geedadaylaqabo hayso geyigu barwaaqa nafta guursanaysa nafta guursanaysa rabaytu geyigu barwaaqa nafta guursanaysa nafta guursanaysa ayigadiido waxaad guri ku leedahay hal gowraha guntiisiyo wadnaha gaarakiisii waxaad tahay gadiido waxaad guri ku leedahay hal gowraha guntiisiyo wadnaha gaarakiisii
ibraahimow dhambaalka kale ee gacanteeda ku jira waa tahniyad dhalasho wacan waxaana kala diraya dhammaan reer bashiir dheere oo kale ah raxmo bashiir nuurto bashiir nadiifo bashiir iyo weliba aniiso bashiir faadumo bashiir haajiro bashiir ugaas siciid bashiir maxamed bashiir iyo cabdi bashiir cali bashiir farxaan bashiir deeq bashiir cali nuur bashiir fardowso maxamed bashiir cabdisalaan maxamed bashiir waxay tahniyad dhammaan dadkaasi u dirayaan boqorka iyo boqoradda aadan bashiir iyo riyaaq xuseen isaaq oo gabadhi ugu dhalatay xeryaha dhadhaab dhagaxle xeryaha dhadhaab gabadhaasna waxaa loo bixiyey salme aadan bashiir ducadana waa xagga v o baa layidhi waxaan leenahay noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse daljir iyo khaliil cabdibashiir iyo faarax mahad xasan shaqaale khadar yuusuf iyo axmed ismaaciil cabdulaahi iyo maxamed sidiiq cabdi muuse shaafici cabdisamad maxamed maxamuud cabshir cabdi cabdulaahi iyo injineer maxamed cabduqaadir iyo injineer axmed jibriil cabdi luul abubakar ibraahim xamda maxamed xirsi sumaya cabdalla cali ifraax aadan xasan sahro yuusuf axmed waxaana ay jecel yihiin inay halkan hambalyo ay ka gaarsiiyaan mawliid mahad xasan iyo nimco cawil muuse oo meherkood uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ee somalilan waxay leeyihiin ha idin horsado guur qarqaba aamin ayaan leenahay haatan heestii ugu dambeysay barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ayaan dhegeystayaasha u soo qabanaynaa waxaana idinku soo maqan heestaa ay ku wada luuqeeyaan allah u naxariistee muuse ismaaciil qalinle iyo aniguna khaliif magool waankugu arwaxa igmadhugasadade waankugu arwaxa igmadhugasadade jacayluurka galayba sinta ilaa xidhkeedii oo fahay jebi jacayluurka galayba sinta ilaa xidhkeedii oo fahay jebi amuraa ilaahay may ahaa ayan qura waa horuu astayey amuraa ilaahay may ahaa ayan qura waa horuu astayey haygu dhaafin arami ma adkaysan doontidee haygu dhaafin arami ma adkaysan doontidee intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wasiirada kugu soo jeedinayey ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan markale u kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waxaad iga bartay adimad iyo uurkiyo adhaxda iyo mankii ruuxu kuna ilwaadi ifka maanu imanayay ruuxu kuna ilwaadi ifka maanu imanayay waa urugayoci waa araami cashaku waaneba kugu maqan waa urugayoci waa araami cashaku waaneba kugu maqan haygu eegin umalko haygaynin cabko hayga aadini meel kale haygu eegin umalko haygaynin cabko hayga aadini meel kale ka adkaysan maaye adiguna ogsoon
sidii roob aroor da'ay oy omaadka geedu rugoortime shakuula raaye sidii roob aroor da'ay oy omaadka geedu gidigoortime shakuula raaye waan ku imeeyaa ilma dhugaasadade waan ku imeeyaa ilma dhugaasadade jacayluurka galayba siinta ilaa xerkeedii qofaa jebiyey jacayluurka galayba siinta ilaa xerkeedii qofaa jebiyey amuraa ilaahay may ahaa ayun qudhaa waa horuu astiyey amuraa ilaahay may ahaa ayun qudhaa waa horuu astiyey haygu dhaafin arameyga ma adkaysan doontidee haygu dhaafin arameyga ma adkaysan doontidee
sidii ay irageelo urdun uu nucayso ilmaheeraadi waydo kana muu ilmeeya sidii ay irageelo urdun uu nucayso ilmaheeraadi waydo kana muu ilmeeya haygu eegin umalko oo haygayni lacaabko haygaadini meel kale haygu eegin umalko oo haygayni lacaabko haygaadini meel kale ka adkaysan maayo adiguna ogsoon ka adkaysan maayo